waa mahadsan tahay cabditax waa laba baaritaan baan samaynay mid waa midkaas datologiga ah oo hole la yidhaahdo medsoyan medicine baa noo yimid oo ilaa iyo xalay joogay oo barowa nooga yimid oo shaybaarkooda iyo waxooda iyo qarabkooda wata xalay shalagala markasi bay noo yimaadeen ilaa xala afar saac bay baaritaankii wadeen dhacaamadii bay qaateen gabadha dharkeedii bay qaateen hawlahaas baaritaankooda iyagu waxay la xidhiiraan dadkii geystay salka faraxumayntoodii inta qof oo gabadhaas leeyahay waa utegi karaan iyo tirada waxaasay la xiriirtaa waa ka wartegaynaa midaas oo baaritaankeeda wakti dheer bay qaadanaysaa laakiin baaritaan anaku aan sabaynay isbitaal ahaan baa jira guddi dhakaastiir oo loo saaray iyagu technical bay isticmaalaha waxay isticmaalahayeen baaritaanka guuda caadiga ah la baaray jirkeeda muuqaalkii ka muuqday waxaa tiisir lagu sameeyey gabadha firjigeeda gabadhaas firjigeeda waxaa ka muuqda nabar in ah gabadhaas in la isticmaalay oo ilmo yar bay ahayd aysan jirinin fikradii aysan jirinin ee furan tahay marka baaritaanka maxaa ku ogaateen adinka oo gaar ah laba waxyaalood baan ku ogaanay mid waxaan ku ogaanay marka koobaad waa dhaawac oo dhaawac baa ka muuqda gabadha markii baaritaanka lagu sameeyey hoose hoose markii lagu sameeyey dhaawac baa ka muuqda firjigeeda midda labaadna gabadhu markay inan tahay waa waa bikro bikrinimadii ma jire waa furan tahay taasaa cadaynaysa gabadhaas in loo tegay baaritaanka marka goormaa samayseen shalay baa la sameeyey shalay baa guddi dhakhaatiir oo saddex basaha sameeyey gabadhaas in la kufsaday in la kufsaday baa laysku raaca baaritaankii la sameeyey conclutionki lasoo saaray qodobadii waxaa kamid ahaa gabadhaas in conclutionka lasoo saaray inay tahay
marka baaritaanka aal la sameeyey ma ku kalsoon tihiin wixii kasoo baxo ha absolutely absolutely baaritaanka la sameeyey dad professional wey dadka samaynaya oo hadda noo yimid oo xala nala shaqaynahayay wixii kasoo baxa waa ku kalsoonahay boqol kiiba boqol baan ku kalsoonahay marka dheecaano miyaa jiro gabadha laga qaaday dheecaanadaas see ku ogaateen waxana waa dhacaamadii la qaaday iyo batologiga oo dhacaamadii la qaado shaybaarka ah xalay baa la sameeyey taa garow way ka yimaadeen xalaa la sameeyey taa kana garo noqdeen muddo dheer bay qaadanaysaa bay yidhaahdeen waana waana soo sheegaynaa riboortkeedana waa la waa la shaacin doonaa taas waa dhinaci shaybaarka dhinaca anigu aan kaala hadlahayo waa physical examination waxa la yidhaahdo oo gabadha korkeeda nabarada ku yaal wejiga nabarada uga yaalaan xabadka uga yaalaan caloosha uga yaalaan bawdyaha intaas oo dhan baa in la garaacay oo gabadha la sirdilay oo si cad u muuqato internetna aad ku aragteen baa ka muuqata sidoo kale baaritaankii hoose oo lagu sameeyey oo internal balkii sectional examinationkii dhakhaatiirtu sameeyeen waxay ku ogaadeen in gabadhaas aysan biro ahayn ee la isticmaalay dhaawacna au ka muuqdo burjigeeda